wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowla goboleedka puntland ayaa wada dadaalo lagu joojinayo jarista geedaha waxa ayna wasaaraddu ku baaqday in la joojiyo xaalufinta deegaanka bulshada ku nool deegaanada maamulka puntland gaar ahaan gobolka nugaal ayay wasaaraddu ugu baaqday in la joojiyo xaalufinta deegaanka mid ka mid a agaasimayaasha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowla goboleedka puntland ayaa ku baaqay in la joojiyo waxa uuna sheegay in sharciga lala tigso doono cid kasta oo deegaanka xaalufin ku samaysa qaybta gobolka nugaal iyo wasaaradda deegaanka daaqa iyo isbeddelka cimilada ayaa ku guulaystay qabashada qayb ka mid ah kooxo ku howlan jarista iyo ka ganacsiga dhirta laysku dhaho bahda geed qubaaxa iyo dhirta kale ee dalkeenna naadirka ku ah wasaaradda deegaanka daaqa iyo isbeddelka cimilada waxay u mahad celinaysaa booliiska dowladda puntland oo si dhow ula shaqeeya wasaaradda islamarkaana qayb weyn ka qaata fulinta shuruucda iyo xeerarka deegaanka puntland waxaa in badan soo noo noqotay faaldambileedyada laga gelaya deegaanka taasoo ay ka mid tahay jarista dhirta iyo leynta ugaarta waxaana u wacan in dembiyada deegaanka laga gelaya ay soo noqnoqdaan waxa weeye waa fulin la-aanta shuruucda ama waxaan dhihi karnaa fulinta shuruucda oo hooseysa oo heerkii laga rabay aan gaarin sidaa darteed wasaaradda deegaanka daaqa isbeddelka cimilada waxay si xushmad leh uga codsanaysaa laamaha garsoorka dowladda puntland inay cid kasta oo lagu soo eedeeyo ku-xadgudubka deegaanka inay ka qaato tallaabada ugu habboon ee sharciga waafaqsan taas marka waxay sababaysaa in cid kasta oo faldembiyeed ka gasha deegaanka inay dib u durugto maadaama ay arkeen dadka ayaga la mid ahaa oo xeerkii lagu fuliyey ama qayb ka mida la xukumay marka si sharafle ayaa wasaaradda deegaanka uga codsanaysaa laamaha garsoorka in cid kasta oo ku eedaysan deegaanka inay si saxa sharciga u waafajiso waxaan kaloo rabay inaan intaas ku daro siduu qoraya xeerka maareynta deegaanka ama ku xusan xeerka maareynta deegaanka waxaa jirta hanti loo isticmaalo dhibaatada deegaanka lagu hayo ay ka mid tahay baabuurta ama qalab wixii hanti ah sidaa darteed xeerku wuxuu qorayaa wixii hanti ah oo loo isticmaalo faldambiyeedyada laga gelaya deegaanka waxay ka mid noqonaysaa hantida dowladda puntland dowladda ayaana la wareegaysa hantidaas sidaa darteed wasaaraddu waxay degniin u diraysaa mulkiliyaasha hantida iskaleh tusaale ahaan mulkiliyaasha baabuurta loo isticmaalayo faldambiyeedyada laga gelaya deegaanka ha ogaadaan in hantidoodu ay dowladdu la wareegi doonto sidaa darteed ha ogaadaan waxaan ay u isticmaalayaan baabuurtooda inay dembi tahay inaysa ahayn gobolada xaalufinta weyn ee dalka soomaaliya ay ka jirto ayaa waxaa ka mid a gobolada puntland waxaana isbeddelka cimiladu saameyn weyn ku yeesha deegaanka maadaama xaalufin lagu sameeyo